waxaa maalintii shalay wadanka etoobiya ka dhacay banaanbaxyo ballaaran oo ay dhigayeen inta badan dhakhaatiirta ka howlgala cisbitaalada ku yaala waddankaas kuwaasoo ka cabanaya in dowladda etoobiya aysan siinin wax mushar ah iyagoona dhanka kale ku dhawaaqay shaqa joojin sawiro lagu baahiyey baraha bulshada islamarkaana ay soo qaadeen warbaahinta maxalliga ah ee ka howlgasha gudaha waddankaas ayaa muujinaya qaar ka mid a cisbitaalada ku yaala waddanka etoobiya oo albaabada la isugu dhuftay xukuumadda disaaba ayaa kacdoonka ay sameeyeen dhakhaatiirta uga jawaabtay inay xabsi ay dhigto qaar badan oo ka mid ah dhakhaatiirta hay-adda waxaa loogu yiro amnesty international ayaa qoraal ay soo dhigtay baraha internetka waxay fariin ugu dirtay dowladda etoobiya iyadoona ugu baaqday inay soo dayso dhammaan maxaabiista ay xireen waddanka etoobiya dhaca qaaradda afrika ayaa la daalow dhacaya dhaqaale yaro bahasan taasoo go'an tahay in dalka sanadihii lasoo dhaafay uu cagaha kula jiray dagaalo sokeeya ilaa iyo haatanna jabhado hubaysan ay ka dagaalamayaan gudaha waddankaas kuwaasoo hadaafta ay u geylimayaan ay tahay sidii ay u laali lahaayeen dowladda uu hogaamiyey abiy axmed